asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal sedaygan waxaa ka reeban in loo isticmaalo ka ganacsi sidoo kale in layska koobiyeysto iyadoo aan ogolaansho laga haysanin maktabatu alhuda haddaba walaal ilaali xuquuqda sedaygan sedaygan waxaad ka heli kartaan waddanka holland gaar ahaan magaalada denhag sidoo kale waddanka u k gaar ahaan magaalada birmingham bristol london haddaba walaal hamogaanin maktabadda alhuda qiimo jaban iyo dalab deg deg ah oo ku raaligeliya ciwaanka iyo taleefanka emailka waxaad ka heli kartaan seedeyga dushiisa الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أن أتي إلى إلهه وحانا من قبل الله بنا كتابك متن الرحبية يعني كتابتنا علم الأمر علم الفرائض أما علمك cilm almawaariis la yidhahda kolbakaa tidhahdo waa sidii laysu dhaxli lahaa ruuxu markii dhinto loo dhaxli lahaa ama wuxuu ka tegey sidii loogu talin lahaa cilmiga ku saabsan waxaa marka aan ogsoonahay intii aan diinta islaamka soo degin oo ilaahi subxaana watacaala uusan nebi maxamed soo saarin carabta iyo caalamka o dhan ba waxay ku jireen jaahiliye iyo mugdi bay ku jireen nadaamu dulmi ku salaysan ayaay isku maamuli jireen maxaa yeelay ayu nidaam oo addoommadu ay dejistaan walow iyagu haba u maleeyeen inuu cadaalad yahay eh laa yaqluu min dulmin maxaa yeelay naqsi binu aadamku waa iska naaqis wey waxaan marka ogsoonahay haddaan soo qaadano carabtii waxay dhihi jireen laa yarisu ilaa man xamala asilaaxa waxaaza alhaniima qaacidadaasa u taal waxaa dhaxalka iskale oo dhaxalka wax laga siinaya ruuxu markuu dhiso xoolihiisa waxaa ka dhaxla ninka hubka qaadi kara haniimana soo qaadan kara oo dagaalami kara ninka dagaalami kara keliyaasa ayay haniima u ogoliyiin meeshaa waxaa ka baxay marka xaruurtii dhaxal ma leh yaryarka ahaa aan dagaalami karin rag iyo haweenba haweenkiina ama ha weynaato ama ha yaraatee dhaxal ma laha maxaa yeelay ma dagaalami karaan mayse dagaalami jirin qaacidadaasaa marka jirtay oo ficlan qaacido dulmi ku dhisan bay markii ilaahi subxaana watacaala uu caalamkan ugu nimceliyey soo saaridda nebi maxamed sal alla alay wasalam iyo soo dejinta diinta diinta islaamka ilaahi subxaana watacaala nidaamkii isaga ahaa uu ilqeeyey nidaam caadila buna ilaahi subxaana watacaala arrinta iyada u dejiyey mana aha juz-iyadan keliyas ama fannigan keliya ma ahee wax alla wixii dastuur ama qawaacid ama maarata ay ku dhaqmi jireen dhaqamadii jaahiliyada islaamku inteeda badan wuu ilqeeyey wuxuuna booskeedii geliyey nidaam ka caadiysan oo macnaha ku salaysan ictaau kulli dii xaqin xaqahu cid kastoo xaqle in xaqeeda la siiyo kayirka ah inaan macnaha xaqiisa la duugsiin haweenta calashaan daciifo way inaan xaqeeda loo duugsiin kaweyn inaan macnaha waxa weeye uusan cid ku xadgudbin wahaakada nidaamkaasu ilahi subxaana watacaala uu ku bedeli maca waxaa marka ka mid ahaa jus-iyadantaataf ruuxu markuu dhinto noloshiisa kadib xoolihii uu ka tegey sidii loogu talin lahaa waxyaalaha ilaahi subxaana watacaala nidaamka aada daqiiqa uga dejiyay buu ka mid ah nidaam aada daqiiq u ah oo islaamka diin kula mid a ama nidaam kula mida uusan jirin buu ilahi subxaana watacaala ka dejiyey maca waxaadna garanaysaan ahmiyadda uu leeyahay fannigan qawaaciddiisa inteeda badan ilahay kitaabka qur-aankaaba ku faataay inteeda badan wax yar mooyaane qawaacidda yani cilmu lmawaariis ama cilmu lfaraa'id kitaabka qur-aankaa lagu faataay ahmiyadda leeda marka garanaysaan maa nabiguna sala allahu alayhi wasalam sidoo kaleeto isaguna xadiid fara badan buu kaga hadlay maa marka nidaamka isaga ah ayaan markaa meeshan taasi ka geli doonaa insha allahu tacaala oo kitaabkani ka hadli doonaa kitaabku marka waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay calaa madhab imaam shaafici yacni madhabka imaam shaafici ayuu kitaabku ku salaysan yahay leanna waxa weeye maa min fannin ma jiro ilaa waxa weye culimadu waa isku khilaafeen masaa'il ka mid a walow faraa'idku uu yahay fanniga ugu yar ee laisku khilaafo xagga ikhtilaaf alculamaa marka la yihahdo waa fanniga ugu yar wey maxaa yeele masaa-ishiisu imaa inay mansuuso tahay oo nas ku cad yahay wa imaa inay ijmaaca tahay laakiin ikhtilaafku waa ku yahay markii furuunta kale loo fiiriyo sidaa haba ahaatee laakiin waxa weeye culimada ijtihaadkoodii iyo ikhtilaafkoodii marka la fiiriyo madhabka imaamu shaafici ayuu kitaabkan kalaasi ku salaysan yahay yani masaa'isha uu soo bandhigi doono wax alla wixii khilaafi ah wuxuu qaadanayaa ra'yiga imaamu shaafici ilaahi subxaana watacaala marka saddex aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayuu wuxuu kaga hadlay usuusha cilmu lfaraa'id ama qawaacidu cilmi alfaraa'id ama dadka wax dhaxla saddex aayadood buu kaga hadlay saddexda aayadoodba waxay ku jiraan suurat nisa midda koowaad waa aayadda qur-aanka yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midla xabdi lunsayayn ila aakhiri ilaaya waa aayadda koowaad wey midda labaadna oo aayadda ku xigta wey walakum mislu ma taraka aswaajukum in lam yakun lahuna waladun ila aakhiri ilaaya waa iyado ta saddexaadna waxa wey waa aayadda ugu dambaysa suurat nisaa yasaluunaka wayasaluunaka wayastaftuunaka qul illahu yaftiikum fi lkalaala ila aakhiri ilaaya saddexdaa aayadood buu ilahi subxaana watacaala kaga hadlay yani waxa wey aayado kaleeto oo qaab ijmaali ah uga hadlay waa jira laakiin si tafsiili ah oo faahfaahsan cilmu lfaraa'id saddexdaa aayadood baa lagaga hadlay sheekh ibn alcusaymiin wuxuu leeyahay xafidahu llah haddii saddexdaa aayadood iyo qowlka rasuulka sal lla alay waslam uu yidhi alxiqu lfaraaida biahliha famaa baqiyat liwlaa rajulin dakar xadiidka iyo saddexdaa aayadood haddii laysku kabo waxaa ka soo hadhaya wax ka soo hadhaya cilmu faraaidba ma jiru le saasuu odhanay maxaa yeelay aayadda hore oo yuusiikum allahu fii awlaadikum ilahay wuxuu kaga hadlay subxaana wa tacaala qaybteed hore wuxuu kaga hadlay waxa aan ugu tegi doono alfuruuc yani maydka wixii hoos uga farcamay ama wiilal ha noqdeen ama gabdha ha noqdeen yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xabdi lunsayayni fain kuna nisaaa maxayd fawqa snatayni falahuna ulusa ma tarak wain kaanat waaxidata falaha nisfu waliabawayhi likuli waaxid minhuma sudus inta hore wuxuu kaga hadlay yani waxa weye hadday yihiin dadkii ka farcamay waliabawayhi likuli waaxidi minhuma sudusu ilaa aakhiri ilaayana wuxuu kaga hadlay yani waxa weeye dadkii uu ka farcamay isagu ee usuusha la yidhaaha aayadda labaad qaybteeda hore wuxuu kaga hadlay ninkii iyo naagtii walakum nisu maa taraka aswaajukum waxaa kasii dambaysa haweenkii walahuna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad isla aayadda lafteeda waa raggii halkaas wuxuu kaga hadlay isal aayadda lafteeda markuu haween kaga hadlay ninkiiyo naagtii wuxuu ilahi kaga hadlay subxaana watacaala walaalaha xag hooya ay meydka ka walaalaha yihiin xag hooya basi walaala ka yihin wain kaana rajulu yuuratu kalaalata aw imra'at walahu akun aw uktun falikuli waaxidin minhuma sulus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi sulus kuwaasna waxa weeye waa kuwa la yidhaahdo ikhwa liummin waa walaalihii xagga hooye basa ay meydka walaalaha ahaayeen waxaa soo haray walaalihii kale walaalihii kalena ilaahi subxaana watacaala wuxuu kaga hadlay aayadda ugu dambaysa suuratu nisaa ama rag ha noqdeen ama haween ha noqdeen mid kastana ilahi subxaana watacala wuu faahfaahiyey waxaa soo haray marka intaa wixii ka soo haray waxaa dhaxlaya oo keliyeedka labkaa dhaxlay labkiina waxaa loo kala horumarinayaa siday meydka ugu kala dhow yihiin waa midda xadiidku ka hadlay yani waxa weeye alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar xadiidkaasoo marka lagu dhamaystiri maa faahfaahinteeda waan utegi doonaa insha allahu tacala masalo kasta markaan marayno ayaan naska kusoo arooray isul taagi doonaa hadday nas tahay hadduu ijmaac yahay daliilkeeduna aan markaasaan maarka insha allah tacala kaxusan sheekhu marka kitaabku waa kitaab iska mukhtasar ah isla markaa haddana shicir ah maqsuudka marka si loogu guto xoogaa waxaad moodaa inay adag tahay iyagoo cilmigu runtii uu iska adag yahay ee haddana weliba shicir uu yahay marka meelo fara badan waxaa ka muuqda adayg fara badan baa sidii looga fahmi lahaa qaacidada sheekhu ujeedadu wato waxaa ku jira adayg fara badan baa ku jira waxaa markaan ka horumarinaynaa intaanaan bilaabin markii maydku uu dhinto xuquuq fara badan ayaa macnaha ku tacalluqaysa wuxuu ka tegey wuxuu ka tegey xuquuq fara badan baa ku tacalluqaysa shayga ugu horeeya ee xoolaha meydka uu dhintay laga bixinayo waxa weeyaan yacni wixii isaga lagu aasi lahaa intaan dhaxal dhaxal la geynin oon cidna loo qaybinin oon dayn laga bixinin oon dardaaran laga bixinin shayga ugu horeeya lagu tilaabsanaya waxa way si isaga looga aasilaaway macnaa waxa weye hadduu ubaahanya kafan u baahan yahay haddii macnaha waxa weye lacag qadriga lagu qodayo oo ujeeda haddii bilaash lagu qodaayo dadka qodayaan masalan waxa weye ay u baahan yihiin raashinkii ay ku qodi lahayen cuni lahaayeen ama shaahi ay u baahnaan lahaayeen waxyaalahaas uu u baahan yahay qoditaanki iyo aasitaankiisa waxa weeya waa shayga ugu horeeya xoolihiisa laga bixinayo tilaabo kale intaan la qaadin waxaan marka meesha ku jirin oo aan arrintaa iyadaa loo qaadan karin waxay soomaalidu ku magacaawdo hawlka waxay yidhahdaan ama agaski miyay dhahan agasko kale bay dhahaan yacni ruuxa meydkaa markuu dhinto laabudda waxa weeye xoolihiisa midka ugu weyn in la qalo wey wax haddii aan lagu qalinna waxa weeya waxaad moodaa inuusan jannada dhamiyeyn soomaalidu saasay aaminsanta qaar fara badan oon saka bixinayn oon masaakiin waxba siinayn oo weligii allihii aan khayr gal laga karayn hasha wuxuu u kaysanayaa maaragtay ha lagugu hawlo markaad dhimato kadib ha lagu hawlo wuu kasii dardaarmi hasha ha lagu hawlo odhanaya hawlku haddii yahay ujeeddada laga leeyahay ay tahay qabriga waxaa lagu qodayo ama meydka qabriga lagu gelinaya hadday tahay oo inta aan xoolihii laga badinaynin waa bannaan tahay waana midii horaan ka hadalnay haddiise laakiin ay basbas kala tahay iyo xoolahoo la iska cuno ay tahay ama caago aad ka soo gaadha ay iska tahay mashruuc maaha waana xaaraam wey xoolahankaasa dad baa iskale mar hadduu isagu dhintay qadarka uu kuleeyahay keliyata waa in laga arko wax kaleeto uu kuleeyahy ma iyo dardaaran hadduu ka tegay dardaarankii in laga fuliyo waa inoo imaan doontaa laakiin waxa weeye in hal lagu qalo qabrigiisa cunsadii kafaa'iq ah ama dad kaleeto meesha iska yimid ay iska cunaan xoolihii dadku lahaayeenna laga gooyo oo midaan inagu naqaano ah ma aha mas'alada diinta sal ku leh waa caado un macnaa waxa wey aan iska caadaysanay hase ahaatee waa xaaraam maaha caado keliya xaaraam wey xoolo dad ay leeyihiin oo la cunayo marka in laga aaso meydkii kow markii laga aaso waxaa ku xigta oo tilaabada labaad ee xoolihiisa laga qaadaya waxa weeye in la fuliyo dardaaran hadduu ka tegay dardaaran hadduu ka tegay in la fuliyo dardaarankana waa inuu u dardaarmo intuusan dhimanin buu dardaarmaya waa inuu ruuxa loo dardaarmo yahay ruux aan dhaxalka wax ku lahayn hadduu ruux dhaxalka wax kule u dardaarmaayo laa laa wasiyata liwaarifi markaas yacni ruux wax dhaxlaya waxba looma dardaarmi karo hadduu u dardaarmona waa baatil dardaarankaas shardiga labaad ee dardaaranku leeyahay waxa weeyaan isagana waa inuusan ka badanin sulusalmaal xoolaha saddex meelood marka loo qiibiya meel kamida dardaarankiisa waa inuusan ka badanin waxaa loo ogol yahay fii xuduudi sulus inuu dardaarmo laakiin aktar min asulus dardaarankiisu waxay ku xidhnaanaysaa dadka xoolaha uu uga tegay ee warasada ah inay ogolaadaan iyo inay diidaan iyagay ku xidhan tahay dardaarankiisa inay fuliyaan waa wixii sulus ka badan laakiin sulus wixii ka yar wuu dardaarmi karaa nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ummadda ku booriyey in weliba suluska laga yareeyo dardaaranka ujeeda waxaad dardaarmayso weliba suluska inuu ka yaryahay buu nabigu sal alla alay wasalam tilmaamay mar markii xadiidkii sacad nabigu sheegay sal alay waslam wuxuu yihi yacni xoolahayga suluskii markuu soo waday niskood ma dardaarmaa kulligood niskood suluskood nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam asulusa wasulusu kadiir suluskaa weliba badan buu nabigu yihi sal alla alay wasalam sulusku xataa waa ku badan yihi wuxuu nabigu ku cilayay sala allahu calayhi wasalam in aad dadkii aad ka tagtay iyo caruurtaadii iyo qaraabadii xoolihii intaad ka wada dardaaranto dad kale aad siiso oo iyagoo tuugsanaya aad ka tagto ayaa waxa weeye ka dhib badan ama waxaa kaaga khayr badan iyaga inaad xoolo uga tagto ayaa kaaga khayr badan inaad macnaa waxa iyagoo dawarsanaya aad ka tagto buu nabigu sal alla alay slam marka sulus waa inuusan ka badanin yani saddex meelood marka loo qaybiya meel waa inuusan dardaarankiisa ka badan ruuxuu u dardaarmayna waa inuusan waaris ahayn oo dhaxal dadka wax dhexlaya waa inuusan ku jirin intaa haddii la helo dardaarankiisa marka waa la fulinaya waa shayga labaad ee laga fulinayo maya waa khaldamay waxaa ka horeeya dardaaranka oo xoolaha laga fulinayaa dayntii dayntaa ka horeysa dayntii lagu lahaa ama ha noqoto dayn binu aadam ay kuleeyihiin ama dayn ilaahay uu kuleeyahay subxaana wa tacaala dayntii ilahay ku yeelan kara maxay tahay matalan zaka lagu lahaa matalan kafaara lagu lahaa oo uusan bixinin mar haddii dayn lagu lahaa dayntiisi baa laga bixinaya intaan la gaadhin dardaaranka la gaadhin dayntii markii laga bixiyo ayaa marka waxaa loo imaanaya dardaaranka loo imaanaya wafida saasay isugu xigaan isaga marka hore qabrigelintiisa yani waxa way daynta ka bixinteeda marka dambe yani waxa way dardaarankii oo laga bixiyo sidaasay isugu xigayaan macana marka dardaarankii laga bixiyo sida aan soo sheegnay looga bixiyo ayaa markaasi wixii soo hadhay ayaa dadkii dhaxalka lahaa la dhaxal siinaya waxaana loo dhaxal siinayaa sida soo socota ee kitaabku faahfaahin doono insha allahu tacala cilmiga muqadamadiisii waan weli ku jirnaa oo macnaha waxa weye arrimo muhim oo inuu ruuxu ogaado intuusan fanniga dhex gelin ayaan macnaha waxa weye taataabanayna waxaa ka mid ah wuxuu ka kooban yahay cilmigani qawaacid axkaam ah iyo qawaacid xisaabiya ruuxa macnaha waxa weeye fannigan kadaasa doonaya inuu barto laba shay waa inuu laga helo kow waa inuu qawaacidda axkaamta ilahay u dejiyo subxaana watacala waa inuu barto ninku goormuu nis dhaxlaa goormuu rubuc dhaxlaa gabadhu goormay nis dhacsaa goormay casaba noqotaa axkaamta noocaas oo kalea waa inuu xifdiyo can dahri lkeyb waa inuu ka xifdiyo intaa keliya waliba kuma fille waa inuu baaric ku yahay xisaabka xisaabta caadiga naqaano fanigani fani iska saalam funuunta kaleeto kale lamid maaha hadduusan ruuxu qawaacidda uu dhan u yaqaano oo axkaamta kitaabka iyo sunnada kusoo aroorto kulligeed u yaqaano lakin xisaabta uusan aqoonin ma uu dhaxalsiin karo waana u tegi doonaa xisaabo ad adag oo dhulwabo iyo meedhan ah iyo aljabro oo meedhan ah wax saasoo kaleeta waan utegi doona meeshaan utegi doona insha allahu tacala mana aha wax iska macnaha waxa weeye layskaga istiraaxayo oo layska tacraysta ma aha fannigaa u baahan ma dhaxalsiin kartid ilaa xisaabta inaad baaric ku tahay mooyaane xisaabta faraaidku u baahan yahay wey waana wal xisaabtii wey waa tasabki iyo ku dhufo iyo ka go iyo taasoo macnaha waxa weeye uun qawaacid loo desiyo waxaa marka jirta fannigu wuxuu leeyahay arkaan buu leeyahay waxaa kalu leeyahay shuruud buu leeyahay waxa kalu leeyahay asbaab buu leeyahay waxuu leeyahay mawaanic buu fannigii baan kusoo dhawaanay waxaa ka mid a arkaantiisa oo musطalaxaadka la adeegsan doono ka mida fanniga intaan kitaab ku dhex jirno waxaan adeegsan doonaa musطalaxaadka fannigaan adeegsan doonaa waxaa ka mid a arkaantiisu waa saddex midda koobaad waxa weeye waa in la helo alwaaris waaris haddaad maqasho waa ninka wax dhaxlaya ee xooluhu ay macnaha u wareegi doonaan wlmuwaris waa rukniga labaad muwariskana waxaa la yidhaahdaa waa ninka dhintay ee xooluhu ka wareegayaan wey ujeeda ka saddexaadna almawruus weeyaan mawruuskana waxa weye waa xoolaha laga tegay wey asarika waalmawruus waa isku macno waa wixii laga tegey ee maydku ka tegey ee ka wareegahaya ee uga wareegaya ninka kale uga wareegaya arkaantaas saddexdaa buu leeyahay alwaaris waalmuwaris waalmawruus shuruudiisuna ayaguna waa saddex saddexaasi waxay yihiin midda koobaad waxa weeye waa in la hubsado oo si hubaal ah loo ogaado ninkii xoolaha lahaa dhimashadiisa ama xaqiiqa ha lagu ogaado ama xukmi ahaan ha lagu ogaado dhimashadiisa waa si dhaba in loo hubsado inuu ninkaasu dhintaba addunyada ka tegay nin laga shakisan yahay dhimashadiisa iyo dhimasho la-aantiisa xoolihiisa lama dhaxli karo waa in la hubsado inuu dhintay hubsiga marka laba mid yaa lagu hubsan karaa in la arkay oo goobtoog la ahaa dhimashadiisii waa kow ta labaadna waxa weeye in la waayo waa laga samray meel alla meeluu jira lama yaqaano markaasaa weliba waayitaan keliya ma ahee waa in maxkamadda islaamku ay qaadato go-aan ah ninkaasu inuu dhintay muddadii iyadu ay macnaha ay ijtihaadi karto intay ijtihaado waa inay qaadato xukm a ninkaasi inuu dhintay waxaa la yidhaahdaa taxaququ lmawti xukman baa la yidhahdaa si hubaalaa dhimashadiisii loo ogaaday lakin waxaa lagu ogaaday yani waxa weye maxkamadda ayaa xukumtay nin dhintoo kale laga soo qaadaya macnaha ujeeda keliyata ninkii waa la waayey oo labaatan sano u maqnaa ama tan iyo toban sano u maqnaa ama toban sano u maqnaa laguma qaadan karo ama xoolihiisa laguma qaysan karo maxkamad islaami ah waa inay gaadho go-aan ah ninkaasi inuu xugum xugum nin dhintay qaadanayo sidaa daraaddeed xoolihiisa in la qaysanayo shardiga koowaad marka waxaan idhi waa in la hubsado ninkii inuu dhintay xoolahan lahaa shardiga labaadna waxa weeye waa in iyadana la hubsado ninka dhaxlayaay inuu noolaa markuu dhimanahayey kii la dhaxlayo markii uu dhimanahayay waa in lagu hubay nolol kan dhaxlay haddii laga sakiyo la yidhahdo talow miyuu ka dhimasho horreeyey mise uu ka dhimasho dambeeyey ma dhaxlay ujeeda waa in si hubaala lagu hubay oo macnaha waxa weeyaan la hubay inuu joogay markuu dhimanayo walow laxda ha ka dambeeyo hal laxda hadduu ka dambeeyo dhimashadiisa oo nolol kaga dambeeyo dhaxalkiisa uu leeyahy oo inaamoon doontaa mas'ala munaasakaad la yidhaha ayaan ku gaari doonaa insha allahu tacala marka shardiga labaad ee wax lagu dhaxli karo isagana waa in si hubaal ah loo ogaado inuu ninka wax dhaxlaya uu noolaa markii uu dhimanayey tan la dhaxlayo oo nolol uu kaga dambeeyey macnaheed saddexaad ama shardiga saddexaadi waxa weeye in la ogaado sababka uu wax ku dhaxlayo nin kastoo wax dhaxlay asbaabta dhaxalka keentana waa inoo imaan doontaa insha allahu tacala yacni jihada uu ka imaanayo ma jiha zawjiyuu ka imaanayaa ma jihatu nasab buu ka imaanayaa ma jihatu lwalaa walcifsi buu ka imaanayaa ma ujeedaa yacni jihada uu dhaxalka ka soo gelaya waa in la garto saddexaad shardigaas iyadana weeyaan maana shuruuddaa saddexdaabuu marka leeyahay shuruuddaa saddexdaa ta koobaad arkaantii bay ahayd ta labaadna waxay ahayd shuruudii bay ahayd asbaabtii iyo mawaanicdii baa inoo laabay asbaabtii iyo mawaanicna sheekha isku kafaalo qaaday kitaabka gudihiisa ku sheegay halkeedaan ugu tegi doonaa insha allahu tacala laakiin shuruudda muuse sheegin arkaantana muuse sheegin maana saasaan marka u sheegay aan ka gudagalna marka sheekha hadalkiisii قال المؤلف رحمه الله أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى أول ما شيء أبوه الرئيس ونستفتح أن كبل عبنين المقال هبلك أن كفر فرنين بذكر حمد ربنا ربنا مهديسا شيغتان كيدوي تعالى كرهي وحنا هذا الكب لابنينا شيغد ان شيغينا الله سبحانه وتعالى مهديسا ان شيغينا فالحمد مهد الله اله الاسلام على ما في جسيب مهد كليه انعم اونوغن العلي شيء اونوغن العلي الله سبحانه وتعالى ايو مهد كليه حمدا مهد بليه mahaddaasoo yajluu uu faydayo ilaahay bihi mahaddaa daraaddeed cani ilqalbi qalbiga xaggiisa alcamaa uu indhala-aanta kaga faydayo wuxuu leeyahay sheekhu waxaanu hadalka ugu horreeya aanu ku bilaabanaynaa waa mahadin ilaahay aanu mahadinno oo sheegno wey ilahay mahaddiisa oonu sheegno wey bidikri xamdi rabbina tacaala way isu idaafaysan yihiin waxaa la yidhahdaa shaygu hadday isu idaafaysan yihiin gadaal gadaal baa loo macneeya yani qaacidadaa qaado yani soomaaliya haddaad doonaysa inaad ku macnayso gadaal gadaal baa loo macneeya hadday isu idaafaysan yihiin bidikri xamdi rabbina rabbiganna mahaddiisa sheegitaankiisaanu ku furfuranayna saasaa loo macneeya markaasuu yidhi ilahay baa mahad iskale subxaana watacaala wuxuu noogu nimceeyey buu mahad ku leeyahay nicmooyinka ilahayna lagama koobi karo subxana watacaala mahaddaas oo weliba qalbigu indhala-aantiisu kaga faydmay leanna qalbigu waa indhabeelaa sidii macnaha waxa weeye ay indhuhuba u indhabeelaan fainaha laa tacma alabsaar walakin tacma alquluub alatii fi suduur waa gaila ohanay subxana watacala indhala-aanta caadiga indhala-aan lama odhan karo lakin indhala-aantu rasmiga ee dhabtihi waa indhala-aanta qalbiga ku dhacdow mar hadduu ilahay uusan aqoonin ousan diintiisa aqoonin oo rasuulkiisa aqoonin oo shahwo iyo shaydaan un ay hogaaminayaan haadaa huwa camalu qalbi qalbiga indhala-aantiisa waa midaas waana akbar musiiba addoonka ku dhacdo marka midaasaan ku bilaabanaynaa buu leeyay mahaddo marka lagu bilowdo kolle waxa weeye waa manhajka ay culimmadu qaadeen in bisinka ilaahay iyo mahadda iyo salliga nebiga iyo macnaha waxa weye lagu bilowdo waxa weeyaan waa manhaj alculamaa qadiiman wa xadiidan saasay macnaha ku bilowdaa xoogaa axaadiidana waa jirtaa oo nebigu sala allahu alay wasalam uu macnaha waxa weye ku tilmaamay shay kasta oon magaca ilaahay lagu bilaabanin riwaayaadka qaarkoodna xamdiga aan lagu bilaabanin bay leeyihiin riwaayaadka qaarkoodna aan digriga lagu bilaabanin bay leeyihiin waa daba go-an yahay bay leeyihin saas xadiisood axaadiista kusoo aroortay baabkaas oo dhan waxay culimadu leeyihiin waa daciif wayse isku khilaafsan yihiin alxaafid ibn xajar raxmat ullahi calayhi iyo imaamu nawowi wakayruhum axaadiista noocaas oo kaleeta way taxsiininayaan laakiin sheekh naasir iddiin albani wuu daciifiyey marka waa muxtamil bay muxtamil awl laakiin waxa weye waa da'b lculamaai fii kutubihim culimadu axsaasay caado ka dhigteen in macnaha waxa weye bisinka ilahi iyo xamdiga lagu bilowdo iyo salliga nebiga sala allahu alay wasalam awalu maa shayka ugu horreeya oo nastaftixu aan ku bilaabanayno almaqaala hadalka bidikri xamdi rabbina rabbiganna mahadiisa sheegitaankeeda wey tacaala korahay falxamdu mahad lilaahi ilahay bay u sugnaatay calaa maa shay dushii buu ilahay mahad ku leeyahay ancamaa uu noogu nimceeyey almaqaala alifta ku jirta alfuri dalaaq baa la dhahaa shicirka daraadii baa loogu daray wa ilaa aslan kuma jirto maa ancama alifta ku jirta iyaduna waa alifidlaaq baa la dhahaa sidoo kale shicirka daraadi shicirkaa lagu qurxinaya laakiin waxa weeye yani wax ma laha icraaba ma laha xamdan mahad baanu mahadinaynaa ilaahay xamdigaasoo yajluu uu ku faydayo bihi kaas allaahu ilaahay uu ku faydayo alcamaa indhala-aanta cala alqalbi uu kaga faydayo yajluu faacilkeeda allaahu bay usoo qadareen culimadu waxa kaloo suurtagal ah in la yidhaahdo yajluu faacilkeedu waa alcamaa lafteeda oo maxaa la odhanaya xamdan mahad mahaddaasoo yajluu uu faydmayo bihi mahaddaa daraaddeed alcamaa indhala-aantii ay faydmayso can ilqalbi qalbiga ay kaga faydmayso camaada marka faacil ka dhigto ama yajluu ilaahay uu faydayo can ilqalbi qalbiga xaggiisa alcamaa indhoolaanta uu kaga faydayo maaa macnaa halkaa wuxuu tilmaamayaa ilahi subxaana wa tacaala dikrigiisu inuu qalbiga sifeeyo macnaa waxa weeyaan soofaha oo kaleeto soofaha siduu birta u soofeeyo iyuu dikriga ilahayna subxaana wa tacaala qalbiga u soofeeya maaa wax alla wixii ku dhagay oo dhan dunuubtu macnaha madowgay qalbiga u geysatay dikriga ilahay iyo tawbadda ayaa ka maydha marka indhala-aantaasi ilahi subxana wa tacala dikri aan doonayn inuu nagaga zuuliyo ayaan ilahay xusaynaa subxana wa tacala uma markaa kadib asalaatu nabadgeliyo asalaatu naxariis bacdu yani bacda alxamdala waasalaamu nabadgeliyo calaa nabiyi nebi dushii ha ahaato nebigaasoo diinuhu diintiisu alislaamu ay islaamta markaan ka soo baxno mahaddii ilaahay nebigaanu ku saliyayna sala allahu alayh wasalam naxariis iyo nabadgelyo ha ahaato dushiisa nebigaasoo diintu la yihiinna islaam ay ahayd muxammadun wey nebigaas khaatamu rusuli rabbihi rabbigii rusushiisa kii ugu dambeeyey ahaa rusul ilahay soo dira subxaana wa tacaala kii ugu dambeeyey wey midkaasi ayaanu ku saliyaynaa oonu salaamaynaa wa aalihi aalkiisii iyo qaraabadiisii ayaanu ku saliyaynaa oonu salaamaynaa min bacdihi isaga gadaashiisa sala allahu alayh wasalam wa saxbihi asxaabtiisii ayaanu salaamaynaa oonu macnaha waxa weeye ku saliyaynaa aalka waxaa la leeyahay waa banu haashim iyo banu cabdilmualib banuulmualib iyo banu haashim baa loola jeedaa mar aalka waxa la leeyahay ummadoo dhan baa loola jeedaa mar waxaa loola jeedaa qaraabada nabigaa loola jeedaa cumuuman mar waxaa loola jeedaa banu haashim banu mualib wahaakada ma waxay leedahay ilaaqaad fara badan bay leedahay uma marka kadib asalaatu naxariis bacdu kadib uma iyo bacdu waa isku macno taqriiban bacdu bacda alxamdala ma haddii kadib wasalaamu iyo naxariisi iyo nabadgelyo aan ujeedaa calaa nabiyi nebi dushii haata nebigaasoo diinu diintiisu alislaamu ay muxamadun huwa muxamadun wey khaatamu rusuli rabbihi rususha rabbigii kii lagu khatimay ee ugu dambeeyey ahaa wa aalihi aalkiisa nabadgelyo naxariis kushooda ha ahaato min bacdihi gadaashiisa iyo wasaxbihi asxaabtiisa wanas'alu allaha lana alicaana fima tawakayna min alibana can madhabi alimaami zayd alfaradi id kaana daka min ahami algaradi markuu ka soo baxay xamdigii iyo salligii nabiga sala allau alay wasalam ayaa marka wuxuu leeyahy wanas'alu allaha ilaahay waxaanu weydiisanaynaa lanaa anaga alicaanata kaalmaanu weydiisanayna inuu ilaahay noo kaalmeeyaanu weydiisanayna fiimaa shay inuu noogu kaalmeeyo tawakaynaa aan ku dadaalnay oo min alibaanati caddayn ah can madhabi alimaami imaamkii madhabkiisii in la caddeeyo ah imaamkii zaydin zayd ahaa alfaradiyi ee cilmulfaraa'idka aada u yaqaanay maxaa yeelay id kaana wuxuu ahaaday daaka midkaasi oo caddayntaa la caddeeya madhabka imaamkaasi kaana wuxuu ahaaday min ahami algaradi waxyaalaha loo qasto ee addoonku uu doono waxyaalaha ugu muhiimsan buu ahaaday arrintaa iyada inuu noogu kaalmeeyo shayga aan ku dadaalayno oo caddayn aan caddayno ah madhabkii imaamu zayd ee faraa'idka yaqaanay madhabkiisii macnaha inaanu caddayno zaydkaasi waa zayd ibnu saabit weye saxaabigii jariilka ahaa sababka uu zayd madhabkiisa u qaatayna waxa weye wuu sheegi doonaa isagaa keeni doona marka waxaan doonaynaa buuri inaan caddayno madhabkii ama ijtihaadaadkii fiqhiga ahaa ee imaamu zaydin faraa-idka uu ku lahaa ayaan doonaynaa inaan caddayno buu leeyahy taasaanan ilaahay weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo maxaa yeelay shay la dalbo ama la raadiyo ka ugu weyn weeye arrinkaasi waxaad marka garanaysaa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim inay cilmu faraa'idka ay macnaha lahaayeen ijtihaadaad ay isku khilaafeen wajida cumar ijtihaadaad zayd ijtihaadaad wajida laakiin isagu wuxuu qaadayaa madhabkii imaamu zayd ibnu thaabitin sababka ku kalifay inuu madhabkiisa qaatana wuu keeni doonaa wanas'al allaha ilahay waxaan weydiisanaynaa alicaanata kaalmayn lanaa annaga uu noo kaalmeeyo fiihi maa shay inuu noogu kaalmeeyo tawafaynaa aan ku dadaalnay atawaki waxaa la idhaha ijtihaad shaygoo aada loogu dadaalay fiima tawafaynaa waxaan ku dadaalnay inuu ilah noogu kaalmeeyo oo min alibaanati caddayn ah aanu caddayno can madhabi alimaami imaamkii madhabkiisii zaydin zayd ahaa alfaradiyi ee cilmi faraaid ka yaqaani ba alcaalimu bicilmi alfaraaid wey alfaradiy sababkuna waxa weeyaan id cilladu waxa weeye kaana wuxuu ahaaday daaka midkaas xaggee buu tilmaamayaa caddayn la caddeeyo madhabka imaamkaasi min ahami algaradi waxyaalaha loo qasto oo addoonku uu raadiyo waxyaalaha ugu muhiimsan bay ahaatay caddayn oo madhabka imaam zayd la caddeeyo cilman biana alcilma khayru maa tuci fiihi wa awlaa maa lahu lcabdi duciy wuxuu tacliilinayaa oo cilmanku waa mafcuulu liajlihi wuxuu caddaynayaa sababka macnaha ku kalifay inuu madhabu imaamu zayd caddeeyo ama cilmu faraa'idkanba uu macnaha wax ka qoro ayuu caddaynaya cilman liajli lcilmi ogaan aan ognahay daraaddeed ayaan ugu qasadnay caddaynta madhabka imaamu zayd halkaasay ku xidhan tahay tawaqaynaa cilman halkaasay ku xidhan tahay macnaha waxa weeye liajli lcilmi ogaan aan ognahay daraaddeed ayaanu ugu qasadnay biana alcilma cilmigii khayru maa shay ka ugu khayr badan inuu yahay suciya loo saciyo addoonku ugu socdo waxaanu ugu qasadnay inaanu madhabka imaamu zayd caddayno waxa weeye cilmi ogaan aan ogsoonnahay in uu cilmigu yahay shayga ugu fiican ee addoonku raadiyo wa awlaa maa shayka ugu habboon inuu yahay alcabdu addoonkii duciya loogu yeedho lahu shayga cilmigu inuu yahay shayga ugu muhiimsan ee lagugu yeedho ogaan aan ognahay daraaddeed baan ugu qasabnay inaan caddayno madhabu imaam zayd ujeeda yani waxa weeye shay addoonka loogu yeedho oo kasoo qeybka la yidhaahdo oo lagu booriyo waxaa ugu fiican cilmiga ugu fiican sababka labaad ee lagu kalifay waxa weeye inaanu madhabka imaam zayd caddayno wa ana hada alcilma cilmigan isaga ihi faraaidka ah maqsuusun inuu yahay mid lagu gooni yeelay bimaa shayga qad shaaca faafay fiihi dhexdiisa cinda kulli alculamaa culimadoo dhan agtooda wixii faafay inuu gooni ku yahay oo muxuu yahay shaygaa culimada dhexdooda ka faafay waxa weeye biannahu isaguba cilmigaasi awalu cilmin cilmika ugu horeeya inuu yahay kaasoo yufqadu la waayi doono fi lardi dhulka laga waayi doono xataa intii laa yakaadu uusan sigin yuujadu in la helaa waxaa kaloo nagu kalifay buu ihi ogaan aan ogsoonnahay cilmigan kadaasi inuu yahay cilmi lagu gooni yeelay waxaa culimadoo dhan agtooda faafay oo culimadooda wada ogsoon yihiin oo ah inuu cilmiganu yahay cilmiga macnaha ugu horeeya laga waayi doono dhulka ilaa ay aadan ka sigin inaad aragtaba nin yaqaano maayo yani waxa weye waxaad ka sigaysaa adduunka intaad ku wareyso dhif dhif farafutiris inay noqdaan dadka cilmulfaraa'idka yaqaano maayo marka shaygiina mar hadduu sidaas yahay waa shay ihtimaam la siiye wey maadaama uu fakanayo nebiguna tilmaamay inuu fakanayo siduu sheekhu sheegayo in markaas ihtimaam la siiyo ayuu u bahay arrimahaasaa marka igu kalifay buu leeyahay inaan macnaha waxa weeye cilmigan isagaa wax ka alifmaa cilmigoo guud ahaan uu yahay shayga ugu wanaagsan ee laisugu yeedho iyo khaasatan cilmigan oo ah yacni cilmi ahmiyad gooni ahaanaad lah leh haddana weliba waxa weeye fakanaya oo adduunyada dusheeda cilmiga ugu horreeya ka dhamaanaya uu yahay maarka waxaa marka soo arooray axaadiis fara badan oo kutubta kusoo aroortay sunanka wakayrihim oo kutusinaysa fadliga cilmi alfaraa'id uu leeyahay iyo in uu yahay cilmiga ugu horreeya la waayi doono axaadiistaasi culimada qaarkood way taxsiininayaan laakiin sheekh naasir iddiin alalbani wuu daciifinaya waxaadna moodaa haddii duruqdeeda lasu geeyo inay xasan gaadhayso qaarkood inay xasan gaadhayaan ayaad moodaa maca marka axaadiistaasu sheekhu ictimaadayaa nebiguna sala allahu alay waslam xadiis saxiixa bukhaari ku jira waa ku tilmaamay in cilmiga aakhiru zamaanka la rafcin doono rafcinta cilmiga la rafcinayana ma aha in culimada qalbigooda laga masixi doono ama kitaabta la qaadi doono ma aha ee wuxuu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam yuqbad alcilmu biqabdi alculamaa cilmiga waxaa lagu koryeelaya oo uu ku dhammaanaya culimadaa dhimanaysa culimadiisa qaniiciyaa dhimanaysa markaasaa waxaa isku soo hadhaya dadkii juhaal baa isku soo hadhay aan waxba aqoonin iyagii dhexdoodii baa marka wax isweydiinaya juhaasha marka ufatwoonaysa markaasay iyagiina baadiyoobayaan dadkana baadiyanayaan buu nebigu sal alla alay wasalam waxaad moodaa marka inay runtii axaadiistaasi tusinayso in cilmu faraaidkiiha culumta ugu horreysay macnaha ummaddu ay iloobi doonto ama wax yaqaana ay yaraan doonaan waxaad moodaa maanta waaqicna hadda u fiirsato inaad aada dareemi karto maxaa yeelay ninka faqiiha ah ee fiqhiga yaqaana ama diinta wax ka yaqaana ee cilmu faraa'id yaqaana ee macnaha waxa weye xisaabtiisa iyo qawaaciddiisa oo si fiican u garanaya waa qallamaa yuujad dhisdhisma weeyaan taasi marka waxay kutusinaysaa inuu yahay cilmi runtii sii dawar go-ay loona baahan yahay in macnaha waxa wey dadka dalabatulcilmiga ah ay ku bixiyaan ijtihaad khaasa yani dadaal gooni in lagu bixiyo in loo baahan yahay maanta cilman ogaansho aan ognahay baanu yaanu ugu qasadnay biana alcilma cilmigii khayru maa shayka ugu khayr badan uu yahay suciya loo saciyo oo loo socdo fihi dhexdiisa wa awlaa maa shayka ugu haboon inuu yahay alcabdu addoonkii duciya loogu yeedho lahu maagaab shay addoonka loogu yeedho ka ugu haboon wey wa ana hada alcilma cilmigani oo faraa'idkiihi maksuusun waxaa lagu gooni yeelay bimaa shay qad saaca faafay fiihi dhexdiisa cinda kulli alculamaa culimadoo dhan agtooda waxa saa'ica ku noqday oo ah biannahu isagu awalu cilmin cilmika ugu horreeya inuu yahay kaasoo yufqadu la waayi doono fi lard dhulka laga waayi doono xataa laa yakaadu ilaa uusan ka sigin yuujadu in la helo yani cid taqaano وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفردكم زيد ونهيك بها وحوثوا السرينة أسباتي معناها كوكا للسيء إنه كتاب الألف علمي جودهان فرائب كخاصهان مذهب كزيد إذا حدود دورتي وإساءة ما تتاج وأن زيدا وحنقوق السبني أغان أن أبنهي أن زيدا زيد خص إن لقوقون يلي لا محالة كتلآنه بما حباه وجه في خاتم الرسالة رسالة رسالين كوتمسي لغو ختمي وجه في زيد والنبي صلى الله عليه وسلم نبي معناها واحد قولي أسليب ليه أو من قوله أراهدي في النبي أيلي صلى الله عليه وسلم في فضله فضلك زيد تحديث وسنبي كل منبها الحال إلى مد برار السنية أفرضكم فرائبك وحا إذن كي قال زيد وناهيك وين تقول أنت بها كلمة لا صار تقول معك أمان هي معناها واحد ويان قدري هي إننا كزيد لقبته كلمة لا صار تقول لهم بالمعنى ناهيك بها حسبك بها تسوية معناها ماذا بك زيد محمود دورتين وحقود دورتين زيد وحليها خصيصة أنا ميزة يعلم من كل ميزة أو كل هنا ومجه النبي أسلم صلى الله عليه وسلم أو يري علم الفرائض كزيد بأيدين في قلبه حديث دير أيو آخر في سكويه لكن وحوي واحد مدائر حديث ضعيف جاي عليه فربنا الله ضعيف نعم وأن زيدا زيد خط صوال بقون يلي لا محالة ستلآن بما حباه وحوسي خاتم الرسالة نبيه وحوسي صلى الله عليه وسلم ومن قوله أراهدي في أكسي نبيه يلي صلى الله عليه وسلم منبه الحال يمد برارسين نبيه في فضله فضله في الزيد بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفرضكم وحى فرائد سيدين في قال زيد ولا هيك وانا قبط لم تهي بها كلمة لا تقبط لم فضل يقضي يسر إمام الزيد لقضي إلى مذهب في سلقاته لدى تقبط لم بالمال فكان أولى باتباع الشافعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إجاز مبرأ عن وصمة الألغاز وحليه مرحبا سيداسة oo zayd uu yahay saxaabada ama ummadoo dhan ninka faraa'idka ugu yaqaana isagoo ciskanaya xadiidka aan soo sheegnay sidaas mar hadday tahay fa kaana wuxuu ahaaday marka zayd iyo madhabkiisa أولى مد كهب باتباع التابعين ninkii cid raacaya inuu isaga raaca marka ku haboon cidkii ninka ku dayanaya ama saxaabada ka mid a ama nin kaleeto ninkii ku dayanaya isagaa ku haboon in lagaga daydo yacni mas'aladaa iyada ama qadiyadaa faraacidka in lagu raaco isagaa ku haboon laa siyama siiba waqad naxahu waxaa raacay ashaaficiyu shaafici baa raacay waxaabase macnaha waxa weye iyaduna khayr oo macnaha khayr soo jeeda iyadana ku darmaday shaafici baa raacay meesha shaafici iyo zayd ay iska daba raaceenna meel laga leexda ma ah wey macnaheedu saasuu sheeku wataa macna macnaha waxa weeye zayd ninkii cid raacaya isaga inuu raacaya ku habboon waxaabase macnaha waxa weeye raashinka sii koosaaray shaafici baa raacay ujeeda saasuu sheeku ohanay macnaha waxa weeye sheekha mualifka madhabkiisa ayaa madhabu shaafici ah walaa shaka imaamu shaafici inuu yahay maaragtay imaamun daliilun jiddan ninkii risaaladiisa akriyana waxa weeye shaki kuma jira inuu fadli fara badan u qirayo maarata kitaabuhu alrisaala iyo kutubtiisa waxa weeye wuxuu leeyahay alimaam ama sheekh maxamed axmed axmed maxamed shaakir wuxuu leeyahay haddaan odhan lahaa buu yihi ama aan aan macnaha fatwoon lahaa in nin un la taqliidiyo oy bannaan tahay in nin la taqliidiyo waxaan odhan lahaa imaamu shaafici raxmat ullahi caleyh hala taqliidiyo maarata yani waxa weeye cahdigiisii uu soo baxay iyo sida macnaha waxa weeye uu u dejiyey qawaacidda kitaabka iyo sunnada fiqiga loogala soo baxay sida uu u dejiyey en weliba looga horreynin runtii fadli fara badan baad u ictiraafaysaa maa waxa uu dejiyey oo ugu horreeyey nin kitaab ka qora cilmiga la yihahdo usuulu fiqiga cilmiga la yihahdo usuul alxadiis ama musalax alxadiis isagaa u horreeyey nin kitaab ka qora cilmiga la yihahdo usuul tafsiir ama qawaacida tafsiirka naasik iyo mawsuuq iyo isaga horre nin kitaab ka qoray ma ujeeda kullina waxa weeye waa qawaacidda runtii lagula soo baxo kitaabka iyo sunnada yani lagaga soo baxo axkaamta lagala soo baxo waa imaam jaliil a marka marka waxa weeye weynankiisa iyo cadamadiisa iyo fikrigiisu ma keenayso in laga hormariyo hadalkiisa hadalkii rasuulka sal la alay wasalam ama la taqliidiyo ma ujeeda in la taqliidiyo macnaha marada la iska daba dhigtahay ma aha waa in mas'aladu dhanka ay u xoog badan tahay la raaco isagaana dardaarankaa isaga ka tegay imaamu shaafici raxmat ullahi caleyh waxaan saa u leeyahay assoomaaliyuuna shawaafic soomaalidu waa shaaficiye wey maujeeda xagga imaamu shaaficina lagama maro marka imaamku maca cadamatihi wa makaanatihi wa fiqhihi isagaa ka dardaarmay inaan la taqliidinin maujeeda laakiin waxa weye in badan oo ka mid ah kutubteena fiqiga soomaaliya haddaan nahay laysat calaa madhabi imaami shaafici ujeeda madhabkii imaami shaafici qaar fara badan oo ka mida ma haystaan bal waxay haystaan culimo mutaakhiriin ah oo madhabka sheeganaysay fataawi ay fatwootay ayaa layskaga dhagan yahay ama qiil layska yidhi baa layska qabsanaya hal tusaalaan isdinaya masala waxa wey masalada nikaaxa weligiisa oo kaleeto weliga nikaaxa nikaaxa weli la-aan ma asaxaya soomaalida shaaficiyada waxay ka sheegtaa madhabka shaaficiga in gabadha haddii weligeeda halkan joogo lasii qaadi karo meel xaggaasa la geyn karo masaafo meel yidhahdo lagu sameysan karo lala cararay walimaamu shaafici raxmat ullahi caleyhi fi risaala wuxuu nasan ugu caddeeyey nikaaxu hadduu weli la-aan dhaco inuu mafsuuq yahay waa baatil buu yidhi waana la kala kaxaynaya imaamu shaafici hadalkiisu waa noocas laakiin waxa weye kutub mutaakhiriin iyo qiilqiil hadda meelaha laga raadiyo luqluuq laga waayo fakaana wuxuu ahaaday marka madhabu imaam zayd awlaa mid ku haboon biitibaaci taabiciin kitaabka taarikh ee anigu haystaa wuxuu qoraya ataabici wuxuu sharxayaa oo macnaha ku taxriijinaya taabicigii caadiga la yaqaanay waa sharxa weyn ninka haysta wey sharxa hoose ninka haysta wasaxiixu waxa weeye sida sharxa kore uu taxriijinayo ataabici looma jeeda taabicigii caadiga ee saxaabiga ku xigay loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa yani nin kastoo doonaya inuu cid raaco ujeeda saasaa loola jeeda isagu wuxuu yihi huwa man ijtamaca bisaxaabi waakada canhu walaysa almaqsuud haakada maqsuudku waxa weye waa sharxa kore sida ku taalo fakaana wuxuu ahaaday awlaa mid ku haboon biitibaaci taabici ninkii wax raacaya raacitaankiisa madhabkaa zayd baa ku haboon laa siyama siiba ama khaasatan waqad naxahu waxaa raacay ashaaficiyu imaamu shaafici baa madhabkiisa qaatay oo raacay mara فهاك فيه القول عن إجاز مبرعا عن وصمة الألغاز مرة بسلاس هاي فهاك هو qaado marka iga qaado fiihi kaa dhexdiisa alqawla hadal iga qaado can iijaazin gaabin xaggeed waliba iga qaado hadal gaaban baan kugu siinaya murti gaaban baan kugu siinaya iga qaado kule cilmigii isaga ahaa murti gaaban baan kugu siinayaa iga qaado leeyahay mubaracan xaal uu yahay midka ka ilaashsan hadalkaasi aan kugu siinayo can wasmati alalqaazi googaalaysiga cesiisa alalqaaz jamcu luqs wey luqsga waxaa la yidhahdaa googaalaysiga hadalka macnaha waxa weeye xujada ah ee on daahirkiisa loola jeedin ee wax ku karsoon yihin ee laiska xujeeyey yaa loola jeeda googaa xaga le somaali sama dhigi hadalkaasaa la marka wuxuu ku leeyahay hadal ad adag oo yani waxa weeyaan wax ku jiraan kuguma siinaye hadal cad oo ninkasta fahmi karaan kugu siinaya oo haddana weliba gaaban ayaan kugu siinaya iga qaado kuleeyahay waxaa la yidhaha xayeysiis baa la dhahaa xayeysiis baa la dhahaa sheekhu raxmatullaahi calayhi walaa shaka in maarata uu mutaystay kitaabku waa inoo xayeysiinaya caan buuna ku yahay ma ujeeda wuxuu caan ku yahay mar kasta oo macnaha bayd uu sheegaba oo xugn uu ridada waxay markuu joogaba keliya baraarujinuu kusiinaya faqis calaa hada takun callaama siduu macnaha waxay odhan jireen oo kale sidaa iyo sidaasi u qaado sidaas iyo sidaa noqo maujeeda kelimaad noocaas oo kale baraarujinuu kusiinaya fahaa ka qaado buu ku marka fiihi fannigan dhexdiisa alqawla hadal iga qaado can iijaazin gaabin xaggeenna iga qaado hadal aan gaabiyo wey macnaheed oon dheerayn mubara'an oo weliba laga ilaaliyo o laga beriyeelay can wasmati alalqaazi googaalaysiga ceebtiisa laga goon macnaha waxa weeye laga ilaaliyey ceebta ay googaalaysigu leedahay waxa weeye ninka aan caaqilka oo caqligiisa aadtaamka u yahay ninkaan aan ma fahmi karaan ceebtiisa waa midas yani nin caaqil unbaa googaalaysiga ka bixi kara oo hadalkaasi macnaha guntan ujeedada laga leeyahay ninkaasaa cabiri kara ujeeda laakiin ninka waxoogaa yara damiinka ah ama ninka aan sida degdega wax u fahminaya gadaal dambe wax ka fahmo o kale waa ku adagtahay waa ceeb marka hadalkaas hadalku mar hadduu macnaha yaro qarsoon yahay ama dadka cuqalada keliya fahmi karaan ee caqliga macnaha weyn leh markaasi waa ceeb hadalku u leeyahay ceebta iyadaa marka hadalkaygu male buu kuleeyahay aan kugu siinayo bandigan isaga taasi marka waa waa muqadimadii kitaabka w waa intuu sheekhu ugu talagalay inuu kitaabkiisa uga dhigo araar uga dhigo ama gogoldhac uga dhigo hadda ayuu marka gudagelayaa fanigii baabu asbaabi almiiraas walilmacluumiya sheekhu muusan dejinin kitaabku markuu alifayey canaawiintan isaguma dejinin canaawiintan baabu asbaabi almiiraas iyo alwaarisuuna min alrijaal iyo alwaarisuuna min annisaa iyo ma dejinin isagu ma qoran waxaa qoray suraaxda yaa qoray masal bayna leedahay fi kutub sunna ayaad garanaysaan kitaab imaam imaami muslim raxmat ullahi calayhi imaamu muslim wuxuu alifay isagoon abaabu lahayn kitaabkaad aragteen imaamu muslim saxiix muslim abwaabta waxaa u sameeyey imaamu nawowi laakiin imaamu muslim isagu waxa weeye axaadiistii isku meesha ahayd ama maarata ismawduuca ka hadlaysay meelkiisuu geyy kitaabku marka saas u alifay laakiin abwaabtan waxaa u sameeyey alimaam nawowi raxmat ullahi caleyh waa lilmacluumiy inta waxaan marka soo marnay fannigu wuxuu leeyahay arkaan buu leyahy waan kasoo hadalnay shuruud buu leeyahy waan kasoo hadalnay yani waxa weeye xuquuqdii ku tacalluqaysay sharikada laga tegay waan kasoo hadalnay waxaa kaloo k loo baa inaan ka hadalno oo iyadana daruuri ah sheekhu siduu macnaha wax uu ku bilowday sababka ruuxu uu wax ku dhaxlayo iyo waxa la yidhahdo mawaanicu lcirsi ruuxa dhaxalka isagoo mutaystay yaa haddana loo diiday waxyaalaha loogu diiri karo maxay yihiin markiisa horeba asbaabta uu ku mutaysan karo inuu dhaxlo oo ruuxan dhaxalkiisa uu yeeshaayo maxay tahay sababka marka waxaa la yidhahdaa shay shay lagu gaadhaa la yidhahdaa oo luq ahaan laakiin istilaaxan waxaa la yidhahdaa shay haddii la helo yani waxa weye shaygii kale ka rasimahayo in la helay daruuri tahay haddii la waayana shaygii ka rasimahayo lala waayo usuulkii meelahaas taas macnaha waxa weye asharxeed u doonay sheekhu marka wuxuu yihi asbaabu miraasi lwaraa halaata kullun yufiidu rabbahu lwilaasa وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث السبب أسباب ميراث الورع خلقها dhaxalkiisa asbaabteedu waa alaaatu saddex khalqigu inuu isdhaxlo sababka keeni karaayo waa saddex kullun mid kasta oo saddexdaas sabab ka midana yufiidu wuxuu u faa'iideeyaa rabbahu saaxiibkiisa alwiraasata inuu wax dhaxlo yacni saddexdaas sabab mid ka mida haddii lagaa helo wuxuu kuu faa'iideynayaa inaad wax dhaxato dhaxalkaas aad wax ku yeelato xoolaha laga tegey ama xuquuqda laga tegey inaad wax ku yeelato maxay yihin asbaabtaas wahiya nikaaxun wey guur sababka laysku dhaxla inuu guur yahay oo macnaha waxa weeye nin xaaskiisa dhaxlaya ama xaas ninkeedii dhaxlaysa sababkaa waa laysku dhaxlaa runtiida guur labada guur laba ruux ay ku keenay oo macnaha qasbi ama sababay in macnaha ay isdhaxlaan waa guur wax kaloo wadaagaan ma jirto waa midka koobaad sababkaasina marka waxaa soo gelaya yacni waxa weeyaan ninka iyo xaaskiisa zawja wa zawj ayaa soo gelaya marka waa inuu nikaaxaasi saxiix yahay nikaaxaasi waa inuu nikaax yahay waxaa kaloo jirta iyadana meeshaa ku jirta ninka hadduu xaaskiisa furo oo uu ku furo furitaan oo rajci ah balaaq rajci uu ku furay mid buu ku furay ama labuu ku furay oo iyadoo ciddadii ku jirta oon ciddadii ka dhammaanin uu dhinto way dhaxlayaa way dhaxlaysaa biitifaaqi a'immati alarbaca yani culimada afarka way isku waafaqsan yihiin inay dhaxlayso intaysan rajciyadii ka bixin hadduu dhinto hadday laakiin ciddadii ka baxdo oo markaasi ay baa-ino noqoto ma ay dhaxlay allaahumma ilaa haddii loo maleeyo ninkii markuu xanuunsado dadku waxaa jira dad bukala oo aad macnaa waa bakaylnimadu ay qalbigooda u degtay baa jira markii waxoogaa uu isyaro dareemay inuu culays saaran yahay oo yani waxa wey nin wesi waa yaqaana somaali tiraada markuu isu yarmareyey inaad dhimanayso inuu dhiman hayo ayuu islaantiisa aysan u dhaxlin bu waxa weye saddexdii ugu taagay muxuu rabaa waa mid iimaanka beelo wuxuu doonaya inaysan islaamku dhaxlin ujeedo kale ma laha ujeeda kaasoo kaleeto waxay culimadu la yidhaahdaan qaacida lagu dabaqa waxa la dhahaa man istacjala shay-a qabla awaanihi yani waxa weye cuuqiba bixirmaanihi ninkii shay degdegsada intuusan shaygii imaanin waktigiisii shaygaasoo laga xirmaaniyaa macnaha ruuxaasi lagu ciqaabo ninkaasi marka waxa weeyaan ciqaaban lahu haweentaa uu furay markii geeridu qabatay markii la baadayna la ogaaday inuu dhaxalka u diiday walow furitaankeeda saddexdaba ha u dhameeye way dhaxlaysaa culimada qaar waxay leeyihiin intaysan nin kala guursanin way dhaxlaysaa duda hawteeda qaar waxay leeyihiin intaysan ciddada ka bixin bay odhanaya laakiin almuhim waxa wey way dhaxlaysaa maa waana ciqaaban lahu asal ahaan may samayn xaqan lakin ciqaaban lahu maadaama isaga ujeedadiisa inuu xaqan qaatiyo waxaa lagu ciqaabaya in xaqa wax laga siiyo ma marka sababka koobaad ee keena labada ruux inay isdhaxlaan waxa weeye nikaaxun waxa weeye labada ruux inuu isu keenay guur isu keenay ka labaadna waxa weye waa walaa-un xoreyn yani waxa weeye ruuxu ruuxii uu xoreeyey dhaxalkiisa waxbuu ku leeyahay arrintan arrin hadda waxa wey la fahmi kara ma aha dadka intoo badan ma fahmi karaan maxaa yeelay ma jirto waxay jirtay xilligii futuuxaadka islaamiga ay jireen oo gaaladii muslimiintu isleynayeen ruuxa addoonka ah ee gacantaada ku jira haddii aada xorayso wax la yidhahda xaqul walaa ayaad leedahay xaq noocaas oo kale oo sida xaqul qaraabada oo kale ah ayaad ku waxaa ku leedahay ruuxaasi marka dhaxalkiisa waxbaad ku leedahay maadaama aada xoraysay oon addoonnimadii ka xoraysay xaqul walaa baa la dhaha marka iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha asbaabta keenta inay labada ruux isdhaxlaan oo waxaa laga yaabaa ninkii wax xoreeyey kii uu xoreeyey wuxuu uu dhaxlayaa wuxuu ku dhaxlayaa sababku muxuu yahay isu keenay waa alwalaa cidqigaa uu xoreeyey xaqa uu ku musaystay oo walaha ah kaasuu wax ku dhaxlaya ujeeda waa sabab labaad oo isu keenay labada ruux dhaxalkooda sababka saddexaad waxa weeye waa nasabun labada ruux sababka saddexaad ay isku dhexli karaan waxa weeye inuu qaraaba isu keento wey xidid baa isu keenay nasab baa isu keenay ojeeda ama xag hooye isaga yimaadeen ama xag aabbe isaga yimaadeen ama asal iyo awow iyo xagguu ka yimid ama caruur iyo wuxuu hoos buu ka yimid ama dhinacyuhu ka yimid oo walaali iyo adeero iyo kuwaas wey ojeeda qaraabtinimo inuu keenay saddexdaa mid kamida ayaa laysku dhexlaa markuu intaas sheegay sheekh wuxuu yihi maa bacdahunna saddexdaa gadaashooda maysan ahaanin sababu sabab muusan ahaanin lilmawaariisi dhaxlayaalka ma ahaanin sabab kale oon saddexdaa ahayn oo laysku dhexlaayo maujeeda yani waxa weye in zawjiye laysku dhexlo oo nikaax oo isu keeno in walaa iyo cidka laysku dhexlo in qaraabtinimo iyo nasab laysku dhexlo saddexdaa mid kamida laysku dhexlaa sabab kaloo laakiin laysku dhexli karaayo ma uu jiro maa qaraabada marka waxa waa fara badantah aad bay u fara badan yihin qaraabada ugu badan qaraabada ugu fara badan oo macnaha waxa wey walaalihii iyo adeeradii iyo caruurtii iyo aabihii iyo awowyadii iyo hooyooyinkii iyo kulli halkaasi soo galayaan halkaasi kulligood jidkaasi ku imaanayaan oo dhaxal ku mutaysanaya kan horeyntana ninkii wax horeeyey keliyataa ku mutaysanaya iyo casabadiisa gadaal bay nooga imaan doontaa nikaaxana waa ninkiiyo xaaskiisa keliya asbaabta marka waxa wey dhaxalka keenta waa intaas mid kamida weyaan asbaabu miiraati lwaraa khalqiga isdhaxalkiisa asbaabtiisu halaatatun saddex weeyaan kullun mid kasta oo saddexdaa ka midana yufiidu wuxuu u faa'iideynayaa rabbahu saaxiibkiisa alwiraasata dhaxal buu ufaa'ideynaya inuu dhaxal mutaysto alrabbu haddii aan alla raacinin waa kolba shaygii loo idaafay waxaa la dhihi karaa rabbu daari ورب البيت ورب المال أي لا دحي مرك ربه بمعنى مال جيسو نمكي سبب كاهلي وحوفا إلينا الوراثة إنه دحلت وحكويته أي أوفا إلينا سارن سائلين وهي صدح لاتي نكاح وي جور إنه لا ورح سكر وولاء وي وحق حرينة لغم تستوي الولاء waa xaq horeynta lagu mutayso ruuxaad horeysay xaq aad ku mutaysanayso oo sida qaraatiniman oo kaleeta wey laakiin waxa weye shay hadda jooga ma aha sidaa daraaddeed wax hadda macnaa waxa wey la dhaxal siinayo ma aha ujeeda bal goortii gaalo intaan islayno oo ficlan hadda meelo fara badanna waa ka socotaa addooma intaan kasoo qabsanno ay addooma noo noqdaan oo markaa kadib aan xoreyno bal xaaladdaa iyada hala gaaro laakiin cilmi ahaan in loo sii ogaada loo baahanya wanasabu wey midda kaleetana qaraabtinimo wey maa bacdahunna gadaashooda maysan ahaanin saddexdaasi sababun sabab lilmawaariisi dhaxalyada laysdhaxlaayey saddexdaasi mid aan ahayn oo ka soo haray oo sabab ah ma uu jiro ayuu sheekhu yii wallahu subxana wa tacala aclam wsala allah waslama cala nabiyina muxamedin wala